iska horumaad hubaysan ayaa la sheegay inuu saaka mar kale ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasi oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka warkan waxaa laascaanood nooga soo diray waryaheenna cabdikariim olol
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weliba waxaa ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada s c ee khaatumaya kuwa somalilan dagaalka maanta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca afhayeenka guddida deegaanada sool sanaag iyo cayn caqal cabdirasaaq maxamed xasan falaaloog ayaa ka hadlay dagaalkaasi isagoona sheegay in dagaalka ay saaka soo qaadeen ciidamada somalilan maamulkii somalilan ciidamadiisii uu maleysyadiisi uu soo diray saaka shantii iyo barhkii subaxnimo waxay soo bilaabeen dagaal saddex jiho ka soo galay ay damceen inay magaalada ka soo galaan muddo saddex saacadood iyo samtiga waxay ku jireen dagaalkaa waxay ku tala galeen saaka wax kastaaba ha gaadheena inay magaalada soo galaan waana ku guuldarraysteenay meelahoodii iyo meelo ka fog baa lagu celiyey saasaanu idinku bishaareynayna ummadda reer s c iyo soomaali taasi waa mid tan kale oo saaka taallo aanu rabnaa inaanu warkeeda ummadda ka dhirginno markhaatina ay tahay waxa weeye muuse wuxuu caadaystay xabad joojin baan samaynayaa iyo isaga oo ku banaysanaya haddana inuu aroortii weerar qaado horena aanu sheegnay ayna sidii u dhacday cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood